madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa haddaan sharci lagu dhaqmin dowladnimo ma jirayso horaan usoo aragnay ma rabno inaan wakti ku dhuminno waxaan waxba ka soo baxaynin soomaaliya waxay dowlad ku tahay sharci kumeel gaar ha ahaado laakiin sharciga noo qoran waa in cid walba ilaalisaa dowladdu haddii wixii laga raba ay ku guulaysa lahayd oo one man one votka la sheegaya waxay u baahan yahay dalka in nabad laga dhigo ummadda laysu keeno aragtiyaeda la mideeyo amni ou yahay dadku og yihiin doorashada say ugolayaan tira koob la sameeyo doorasho one man one vote hala aadaa markaas annaga dhanna waa ogolnahay waxaan u taaganaha axsaab waaye waxaan u taaganaha afkaar siyaasi waaye waxaan rabna in la sameeyo doorasho waaye waa ogolnahay laakiin ma jirtaa waay ma jirto saddex dhibaanku ou sheegay dad meel laga keena aan la ogeyn anuu hadda magac kuma sheegaayo waa soomaaliya inta meel lagu soo aruursho waa codayaan la yidhaah ee dalka haddana afar sanoo dambe lagu sii xukumo xaggeyna geenaysa ogaada annaga afar sano iyo toban sano waa sugi karnaa mushkila naguma hayso laakiin dalkan xaggo aadayaa waay su-aasha taas waay doorasho xura oo xalaala ay dhacdo taasaan rabnaa taasaan rabnaa inay ka dhacdo gobollada taasaan rabnaa inay ka dhacdo hadda meesha waxaa la yidhaahdo galmudug wax kale kama rabno ninkii rabaa soo baxo waxaan rabnaa doorasho xura oo xalaala inay ka dhacdo waxaana ogaateen annaga xisbiga haymilo qaran cid aan taageerano gaara ma jirto qof kastoo soo baxa diyaara unaa waa la shaqaynayna laakiin waxaan rabnaa dawladdu inay faraha kala baxdo isu daysa dadkan dadkooda ha la hadlaano cod ha weydiistaano ha baryaano kii soo baxana lala shaqay